waxayla tahay wixii noo suurtagalay maba qarsano maalin walba shirkaanu galno iyo waxa aanu qabsoono uga siidaysaan af walbana waa lagu sii daaya dee markaa imanka dhowr cishoanu joognay dhowrkaaba hawl baanu ku jiray siyaasadeed oo dowladda maraykanka aanu aada isu wareysanaynay oo aanu ka warramayna sidii aanu howda qabsan lahay dowladda maraykanka waad ogtahayo laba meelood baanu kala taaganna annaga dee waxaa noogu weyn dad kala hadlaa waa ictiraafka iyaguna halkan ay dowladaha badankooda yurub iyo iyaga istaageen arrinta waa arrin afrika kalabaad baanu nahay dee annaga waa laga leeyahay afrika maxaa laga hayaabay dhigaan sanadkan waxaa dheeroo leeyihiin taa dee waa la gaari doonaayo afrikaa nagalaho waa la geli doonaayo waanu se mana diidanin wax naga horeeyey maxaan war qabsanaa sanadka ku daray si wanaagsan haddii ictiraaf wax ka hooseeya maxaan war qabsanaa kaana wakhtigiisa ha gaadheen markaa waxaanu in badan ka wada hadalnaa sidii wax loo wada qabsan lahaa runtii waxaanu ka dareemaynay inay aada iyo aada nimankaasi uga dhow yihiin sidii hore ahaan jireen oo ay aada u danaynayaan in somalilan ay tahay dowlad xilkas ah oo wax lala qabsan karo
muddooyinka ugu dambeysay waxyaaba badan baa issoo bedelayey siyaasadda hadday noqoto geopoliticska waxaan la yidhaahdo dhinacyo kala duwan baad la kulanteen qodob iyo laba haddaynu idhaahno waxa ugu waaweyn marka iskaashigaa laga yimaado ee somalilan maanta iyo maraykan la odhanaya waa iska kaashanayaan horta waxaa ugu weyn marka waxaa la yidhaha ceelid markay heystay iyo cidda cabta horta waa siyaasiyan laysoo afkarta marka siyaasiyan laysoo afkarto ayaa wax wada qabsan karaa laakiin meel aanta guud laga heshiinin wax lama wada qabsan karo marka wuxuu dayuhuun tii guud in laga heshiiye ah inay aada iyo aada u dhownahay oo labada qoloba galowsan yihiin waxaana imika aan qabanno waxna aan ku xegsiin oo kulo tallaabaha laqa waxyaala aan ku heshiinin wax ka mid a oo koobka ah somalilan inaanu ka wada shaqeyno iyo dowladda maraykan ta ugu horeysa iskaashiga saddex qodobo waaweyn mid waa ka dhaqaalaha waad ogtahay waxay la socday ganacsadii waa waray marka annagu waxaanu keennay qodobka ah halkan waxaanu nahay dad dhaqaalo leh oo isku filaan kara haddiina laga qaado xayraadda gardarrada ah ee laleeyahay baanankiila waxay dhihi kartaan waayo xamar baa la idiin marinayaa weli annagu baanaan kala goyn waa idaan kala baydhin taa horta iyadoo meel baan furayn in ay dadkan ganacsadeen maadaama ay dad baaci tiro oo isku filan lacag hayeen inaan lacagtooda siyaasadda lagu xidhin iyo wada shaqayntooda iyo waa qodob qodobkaasina waxayla tahay in intiisii badnayd laga heshiiyey wixii ka dhimanay farsamaan xaalxaalu noqonayo waxaa ku xigtaa mar haddii xagga laga heshiiye baamiftarka iyo anu dhaqaalo socdo oo taa la dhammeeyo oo imika si wacan looga wada hadlayo oo ay kambaniyaashii somalilan ee ganacsada xooga ahay ee ka hadlayso de waa tallaabada ugu muhiimsan in dalka laga furfuro in dhaqaalaha xaan la xayiro tallaabada iyada waa mid waxaa ka mid a ta siyaasadda waad og tahayo taliska kolba maamulka haya talada culis badan baa saaran ukraine baa ku furan loola kaloo siyaasadee dowlad baa ku furan markaa waxaa laga yaabaa arrinta somalilan inay mararka qaarkood aanay ahayn xagga hore lasoo dhigo tallaabada saddexaad ay gasho laakiin maanta waxaa muuqata qofkay hadlaaba inuu ta somalilan ukraine number one arrinta labaad ee aanu keeno waa dalkaas somalilan wax la qabsan ta kale hirgasho waxa weeye waxaan u malaynayaa may dhicin intii ayna casuumeen labada aqal ee kongareeska iyo senatka labaduba midula gaarkooda markii dambana iyagoo isu dhan ay labadii arrimaha dowladood ay qada noo sameeyeen quraac noo sameeyeen ee aan wasifay qoladii alosha raabo go-aan bay soo saartay kuwii hore kongareska wasiirka khaarijka u direen waraaq codsay leeyihiin somaliland waa inaad la howlgashaa oo howlaheeda dejisa haddana tiro tobaniye ku dhow ama ka badan oo kuwii arrimaha dowladda nolosha u ugu dada weyn ugu de xilka weynaa aada loo ixtiraama meesha ee guddoomiyaashii waa kuwa soo saaray biilkaad aragtay ee dowladda leh soomaalidu waa in arrimaha dhaqaalaha iyo nabadgelyada iyo lagala shaqeeya horta go-aano kale waa inuu soo baxa hore uga jiri waa talaabada hore qolada maamulka waxaanu kala kulanay saddexda iyagoo wada socda afar hay-adood aqalka cad qolada arrimaha dibadda qolada amniga gaashaandhiga qolada dhaqaalaha ayaanu shir weyn wada yeelanay oo aada iyo aad aada moodaysay dadkay yuhuur ah ama siciyadu inay aada iyo aad uga dhawahay waa gartay madaxweyne taa arrimaha dibadda intaynaa ka bixin iyo qodobada mas-uuliyiinta aad la kulanteen haddaan kaa weydiiyo qodob kadib kulamadaa markaad yeelateen xafiiska qaabilsan afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda hoos yimaada ama kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee africa qoraal twitterka ay ku baahiyeen waxay ku sheegeen inay ku faraxsan yihin inay kula kulmaan iskaashiga somalilan iyo maraykan kalea ka wada hadasheen kadib waxay raaciyeen in iyagoo ku socda soomaaliya oo mid ah siad u aragtaa qoraalka horta gabadhaasi arrinkaa way soo saartay markaanu fadhiin arrinkaa iyana way sheegtay mas-uulkeeda annagu haddaanu maamulka maanta taaganahay weli soomaaliya idamanaan ictiraafino manaan kala sarayna weli ereygaa hooska hare weli annagu waxaan saare meesha waxaan u nimid inaanu ictiraaf iska helno umanaan iman inaanu idinka codsi waxaana taraya waxaa tara wax ka horey qaran baanu dhismay oo waxaa qabsadeen waxbanala qabsanaysaa waxaa la yidhi ha laakiin de kolba salaad waktigeeda la tukadaay haddii maanta annagana ictiraafkii inaanu anagu makaara ay adag tahay oo uu badiyay meelo badan in la maro idinkana ay ku adag tahay waxa aan ictiraafahay nama maro dee meel ka cid wixii imkaan la qabsan karaa kuwa hadan
labada dhanba kaas mid qarsoon maahayn dowlada bulshakiisa uu sheegtay way soo deysay in mise xildhibaan oo labada go ah iyo in mise dadhoo kale oo maraykana ayaa ka jawaabay arrintaa hadalka adiga afkaaga ku haboonayn haddii lagu yidhaahdo inaanu ka daba hadalna maxaan uga bahanna afar shan senator baa ka hadlay iyagoo jabcay ka hadlay senataradii iyo congreskii tin taangoodii oo dhan baa ka hadlay brofesaradoodii baa ka hadlay markaa waxaa lagu maageena maanta maalintii halkaa baranka joogahaa maahe dowladooda bushkaranaya way iyagaa wada markaa marka anagu dee kama la jawaabin waxba lagama jawaabo laakiin haddaa kaaga jawaabaya labadaa bosishan markaan fadhiyo waan ka hadan annaga qoobka u horreeya qol markaa war maanta waxaan u baahana ictiraaf annaga markii aad macaawinahayd oon soo dhaafno annagaas dhisnay dimuqraadiyad doorasho nabadgeliyo dhaqaalo samayn annaga waxayga dhisanay ee ma iskaashana waxyaalaha xanibadaa naga qaadsa
waagaag taa haddaynu ka nimaadna madaxweyne waxaad moodaa muddooyinka dambe inaysa soo bedelayso geeska africa marka la yimaado iyo dunidaba muhiimadaha dhinaca istiraatiijiyadeed in awoodda la saarayo somalilan meel istiraatijiya ku taalla marka dunida laga hadlayo maxaad is leedahay somalilan istiraatiiji ahaan door nooceeya ka qaadan kartaa isbedelkaas gobolka iyo weliba adduunka iska bedelaya horta dadka ilaahay qolaba meel buu arsaaqada u gelayaa oo meel dad baa roob badan hela oo barwaaqo ah oo khudaar soo gurta qaar baa meelaa rubo kadib degano ilahay dusraba siiyey oo nimcada ugu badan hela qaar baa macdan leh horta somaliland intaa weynaatay roob waa leedahay oo reer abaar maaha ha kuwa yaraadee macdanna waa leedahay waa la ogyahay insha allah waa hadaa la bilaabayaa waa leedahay meesha ay ku taalaan waxay ka mid meelaha adduunku ugu jece maanta ugu daneynaya ee maraba cunshirka adduunka oo dhan wax inagana looga bahay soomaaliyan haddaan nahay inaanu wax iyagaa ka faa'idaysano oo dad shaqaynaya oo soo jeeda oo fursad ka fadsanaya aanu nahay maantana waxaad modaa dowlad ahaan iyo dowlad ahaan iyo shacib ahaanba saa diyaar baanu nahay waftigaad ka garataa aragtay hore tijaartii waa wareegaya dowladda wada socdo mid ah soomaaliland wadaa oo dadka wada doonaya dadka shacabka waa ka mid markaa somaliland waa u diyaara ciddii wax la qabsanaysa inay ka faa'iidaysato hal qodob maalin walba ku xiran inay somaliland dal xoro iyadu maamula waxeeda maamula si tiro iyada la heshiyo ninkii taas ay ku adkaataa waanu kala maarmayna
haddaynu eegno hadda muhiimaddii baad ka hadashay somalilan istraatiijiyahaan meeshay degan tahay sidaynu ka warqabno jabuuti oo somalilan dacalka ku haysa saldhigyo military baa ku yaala wadamada quudaha waaweyn baa joogay jabuuti hadday noqoto shiinihii maraykankii iyo waddamo kaloo reer yuruba somalilan saldhigyada military marka laga hadlayo inay maraykan siiso saldhig military ama waddan kaleba ay siiso inaba malayda kala hadlay se diyaar mooti
horta dee dal waliba markaad maqasho dalkaas waa xor ciddii ay war hadlaan iyo go-aamaday gaarayaan ean cid ka dhibaato ku ahayn isagaa xora annagu cid aan war hadlayno horta somalilan cid walba diyaar baanu inaan war hadlo nu heshiino wax qabsano laakiin heshiiska anagu waanu gelinaa cid kale waxba ku yeelmayno cid kale inuu dureeyo oo dhibaato geysto diyaarmayno adduunkana cidnaba inaan anagu dhibaato geysano walaaggeys qabsi mooye diyaarmayno de markaa jabuuti waa daanu jaarnahay waynu walaalanahay isku af isku dhaqan wax walba dadkana xagturi kala gelin wixii u kordhaana uu noo kordhay wixii annaga noo kordhaana wuu kordhay agana markaa annagu jabuuti walaaggeeda iyo waxu tara mooyaane wax kale ma awdno iyaguna waa saasoo kale dee dhulkuna waa inagu wada filayhi oo meel wada siada camari karta iminka waxaan oo kambaniya maraykana isjiiraya waa iscamireeno soo maha adduunka iyagaa wey geeska afrikana hadduu heshiiyaan dowladuhu oo iskaashadaan adduunka iyagoo walaalaho mid waliba eeshii baan wadaagi laha laga qaybsanaya marka annagu jabuuti wixii noo kordhaa waa wax jabuuti u kordhay wixii noo kordhaa wax noo kordhay ma laydin kala hadlayso diyaar mootiin haddii la anaga hadda marka naga hadlaan taa ka jawaab doona waa kaad haddaan u gudbo muddooyinkii ugu dambeysay somalilan iyo taiwan aad bay isugu soo dhowaanayeen xiriir bay lahaayeen taiwan xafiis bay ku leedahay somalilan somalilanna xafiis bay taiwan ku leedahay isu soo dhowaanshiyaha taiwan iyo somalilan iyo weliba doorka ay ka ciyaartay inaad kulamo halkan ku yeelataan maraykan iyo dunida isu soo dhowaataan ma jirtaa
waa dee adaaba sheegay hadday dooray ka ciyaareen oo jiray horta dee annaga iyo taiwan laba qadiyadoo isku wadaanu leeha laba dalona ictiraastaan ayaan nahay iyagu waxaan leeyahay waayo aragga war weydinkan dhaqaalaystay ee tacli ahaan hore u maray ee awoodda yeeshay ee barsaa u dabaalateen intaasoo saana waayo aragnimadoodii dama baahna waa qodob waa ta kale dee maadaama aan isku daruufnahay dadka waa iska xignaa laba dowladood midaan la ictiraafsanaan baa nahay waan iskaashanay aada iyo aadna waan isu kaashanay wixii ay aqoon iyo awood dhaqaale hayeen na aada iyo aad bay nooga caawiyeen annaguna intaa lag baanu haynaa wixii nooga baahdaa iskaashaygaas dowladna waxba ma yeelayo midna cadow kuma aha midna mid kale u darimaysa inay cadow noqdaan sidaa annagu aanu heshibaanu qolo walba inay loo heshiyo la jecel halkaa inay hawl ka qabteenna dee adaa noo sheegay hadaa dugtay waa gaag xiriirka iminka taiwan iyo somalilan ay yeesheen waynu ognahay taiwan xaaladeeda iyo shiinuhu xaaladiisa oo taiwan shiinu wuxuu aaminsan yahay weli inaanay ka goynay dalkooda ka mid yihiin waddanka shiinuuna wuxuu ka mid yahay quwadaha adduunka shanta waddan ee golaha ammaanka codka fitogale ayuu ka mid yahay muddooyinkii ugu dambeeyeyna geeska afrika iyo afrikaba ku soo fidaya ma is leedahay cadhadaa shiinuhu ka cadhooday xidhiirka taiwan ee somalilan la samaysay iyo somalilan oo raadinaysa ictiraaf in dadaalkii somalilan ictiraafka ay ugu jirtay maadaama taiwan marka laga yimaado shiinuhu quwad leeyahay inay saameyn ku yeelan karto dadaalkii somalilan ay samaynaysa horta cadhada ah hadduu noo hadduu inuu cadhoodo annaga noo cadhooday xaq noogu laha dal madax bannaan oo cidii doonaan la xidhiidha yeelayaa nahay su-aashu waxay tahay hanoo cadhado haddaan soo waxyeelay haddana waxba is yeelin dee anuu ma hubay hadduu cadhadaas taagal u arko haddii maanta diyaar warun shiila inaan xidhiidhaasa la yeelan annagu maanaan ictiraafin dee china taiwan haddaanu cid ictiraafin annaga is ictiraaf lahay markaa dee china annagu bulshankeedii siyaasiga taiwan jimcida qor wax samaanaangeed awoodda hadda waa hayno marka waxay ila tahay halkaa inaan wax dhibaato aniga china dhex mara aanay jirin china isna waa noo baahan yahay annana waa baahannahay inuu xilka wanaagsanaadana waan jecelahay wax dhibaataana uma hayno isagana saas bay mar korjeedeen saan taiwan ula xidhiidhnay aymaan isagana xiriirkiisa inuu wanaagsanaan jecelahay
waagaag intaynaan taawo ka bixin madaxweyne muddo dhexdaayad waxaa soo baxday in taiwan qodista shidaalka somalilan shirka taiwan laga leeyahay samaynayso arrimaha shidaalka qodistiisa muxuu yahay heshiiska la galay sas wuu bilaabmayaa de wuxuu bilaabmayaa somalilan waxaanu haynaa dhul ilaahay wax badan dhigay hadday shidaal tahay hadday macdan tahay hadday kalluun tahay hadday xoolo nool tahay hadday dad xitaa u carbisaan ganacsiga oo dadka la yidhahdo waxay aada u yaqaanaan shaqada macushirka dee dadka soomaaliya waa lagu ogi taariikhiyad haday aada shaqadaa ugu wanaagsan waa ashadka arrintaasina marka cid kasta oo annagu aanu ka faa'iidayno oo ama macda noo soo saaraysa ama sharka noo soo saaraysa oo dhaqaale ahaan naga caawisay farsamo ahaan waa soo dhaweynayna tahay waa soo dhiibsatay heshiisna waa nuba galnay waana bilaabayaan dee waana ku mahadsanyihin goor bay bilaabayna sanadkaas dhexdiisa waa gaag in shirkadaha horuu jiray iyaguna sidoo kale sahamin ka bilaabay shidaalka somalilan shirkad general energy la odhanaya ka mid ahay waa heshiis iyo janal iyo qoladana hiisaanuhu way shuraakooben ayaa ku wada socda way shuraak shuraakan wey waxaanuma qaybta weliba tahay u baqaatay wagaag n haddaanu soo noqonno dhinaca somalilan gudaheega gaar ahaan iminka dekeda berbero kale somalilan waxay heshiis la gashay d b wall wejigii koowaada dekeda maalgelinteeda uu soo dhammaaday dhowaan baa la furay dekedii etoobiya waynu ka warqabnaa oo waa wadan aan deked lahayn oo muddo ma garanaysa somalilan marka laga yidhaahdo dekeda berberena isticmaalaya meelo kaleba heshiis bay hore ugu jireen heshiiska boqolkiiba sagaal iyo tobanaad kaa dekeda berbera weli heshiiskoodii welima sidiibaa saamigoodii mise waxbaa iska bedelay mayne arrintaa wadahadal baanu ka leenahadoo si sharciyaa loo eegaya waktigii iyo wax badan baa isbedelay markaa sifa sharciyaa loo eegayaa heshiiskaasi hadday wax ku kordheen hadduu meesha ka baxayo haddii wax ludii loo eegayo waa arrin sharciya dib loo eegayo waayo waktiga muddadii la doonaya inay bixiyaan lacagta way ka habsaameen markaa dee xaggii dhibi weeldi xagga iyagiiba dee intiina dekadii baa dhistay wax badan baa isbedelay marka arrintaasi arrin technicale qolo ku shaqa leh xagga sharciga iyo dhaqaalahaba ayaa gacanta ku haya Waya, intaynaan etoobiya dekedaha ka bixin n warar baa soo baxay xiliyo kala duwan tilmaamaya in etoobiya ay danaynayso dekeda sela n uh, boqoshooyin baad ku tagtay addis ababa ra-iisul wasaaraha etoobiya baad saragteen n labada dhinac wakiilaa jira xafiisyaa u furan inaba ma jiraa xidhiidh ay etoobiya somalilan kala soo samaysay inay dekeda hesho maya ra-iisul wasaaraha afkiisana anaaba ka hubo yidhi maxaa naga noo geynaysa ina wuxuu sheegtay inay yihiin dacaayad lagu kala fogeynaya labada dal oo weliba maaragtay janaadkii lagu qoro oo dadkan miduha ee aada u faahfaahiyaan ila midihiinu qodiinu war balada inta badan kaa abuuree wararka aanu kasoo xignay warar la sheegaya baa tirahdaan horta waxaan jiray dadkaan kusii diisaanay warkaasi dowladda etoobiya xaggeeda iminka ra-iisul wasaaraha jooga xaggiisa waxba kama jiraan haddaba caalamka kaga jira mana dhici karto waayo afrika waxaa ku fadhidaa xeerarkii isticmaalkii marka xadkii isticmaalka etoobiya iyo somaliland waa xadka quraha la cadeeye la jeexay kaa u dhexeeya etoobiya iyo soomaalida talyaanigu lama jeexinoo muran baa ka jira laakiin kan dhowr sonkii baa la jeexay uu qoray waana waana wax caalamiya marka etoobiya inay soo dalka soomaalida soo duusho dee wax macquula maaha maanta loo fadhiyo lana yani ma caqli geli karta maaha iyagana saasaan ku hayna madaxdooda prime ministerka iyo dowladdiisa idin kale hawshaana idin kale may hadlan inaa mayaan ka wadan waanu way ogyihiin dacad jirta berigi waanu ka nahay bay dhaha shuqul inaan ku lahayn berigi waanu ka nahay wanagana laga maqal maxaan noo geyni annaga dalkaanu jaarkana wixiisa waa gaag n qodob kale madaxweyne muhiima oo muddooyinkii ugu dambeysay isna soo baxay n magaalada lascaanood dad soomaaliya jooga maxaan ku dhahdaa sanadkii hore laga soo raray dhinacyo kala duwan baa ka hadlay hay-adaha caalamiga qaarkood baa ka hadlay gudaha baa laga hadlay arrinkaa go-aankeeda haddaan ku weydiiyo adaa wadankii ugu sarreeya madaxweyneha maxaa lagu saleeyey
dee adeega waa sheegaye horta marhoosada somaliland iyo soomaaliya inay kala wadal yihiin soomaaliya iyo somaliland ma laba dal baa mise waa dal qura fiyood maxaa rumaysan tahay dhex banu ka taagan meel ka aamusaysa marka waxaa weeye dee anagu waxaanu taagannahay wadannimo somalilaanda iyo maxaan ku rahda sharci somaliland aanu hayna halkaa ma maalin kasta airbortka lagisa qaar baa laga celiya waxa weeye qofkii aan somaliland ahayn ee soomaaliya waa walaalkayga waa nin soomaaliya wanaagii xur buu nugu leeyahy laakiin de somaliland maaha marka ciddii nabadgeliyo iyo horumar iyo iskaashi nagala shaqaysa waa soo dhowaada walaaladeen laakiin qofkii dhibaatana u abuuraya waa ka saarayna dalka laakiin halka waqtiba dadkaa ku jiray waxaa loo maleeyey oo lagu soo xaqiijiyey inay jiraan ay ku jiraan howlo ammaan darro ah oo dalka iyaga ku saabsan oo isa soo taray magaalada lascaanood dhowr iyo siddeed ton qof oo dadka ugu mudnaa u badan lascaanood sarkaalle suldaanle jaajille dumar ay lagu diray wixii dambiilayaasha aana marka loo fiiriyey waxay ku dhex milmeen suuqa abuurme halkaa ku yaallay dadka dabcan badankooda dambiilayaal mad ahayn may ahayn dad badan masaakina ku jiro iska shaqaysana daacada laakiin waxay noqotay in la yidhaahdo meeshaa aynu kaleen galeyno waayo waxay noqotay meel la yidhahdo dambiil o dhan wuu ku dhuntaa marka sababo amni ayaa loo raray lama xumayn
waqti ma u baahnaayeen ay ku diyaar garoobaan waa lama xumaynin idaacadaha iyo buunbuuninta qolada somalilan maxay dowlad u noqotay aan ictiraafsana waa dalka mid ah ayaa akhriyeysay kuwaana warkooda nama dhibo oo waanu is ognahay wagaag haddaan isoo gudbo dhinaca doorashooyinka somalilan gudaheeda bisha noofembar waxaa qorshaysan doorashada madaxtooyada somalilan inay dhacdo doorashadaa iyo qorshaheeda iyo qabsoomideeda haddaan ku weydiiyo maxay idinka meel yaalla horta doorashooyinka waa sharciyo dee waqtiga muddisiy haddii force majora yimaadana hal qaran baa laga gaara oo wax kastoo qorshayso waxaa ka hor iman kara xaalada kaa bogan waxaan ugu soo qoray laba doorashay saaran laba doorashana sharciga ismuu saarine doorashada waktigaasa soo saaray xisbiyadii waxay dhammaanayaan oo leesha ka dhacaya decembar doorashada madaxweyne waxay taagan tahay saddex iyo tobanka muddadoodu dee toban sano ka hor baa la kala qorsheeyo oo xisbiyada la qorsheeyey laakiin duruufihii doorashooyinka ayaa isku soo beegmay oo doorashadii maga dhowtay ee lasoo kala raray ee baarlamaanka la sasaaray ayaa taimka wax kama dishay marka sida sharcigu dhagayaa loo raacaya iminka juun waxaa la furayaa ururadii waa la furaya waa tartamaya haddii markaa doorashadii markii la qaadi lahaa saddexda xisbiyad soo baxaa ay tartamayaan iyo ay madaxweyne isku dhawaato haddii awood dhaqaale iyo farsamo loo helan marba mid waktigeeda la geli haddii la waayana shaqa go-aan qaran baa laga gaari
marka laga yaabaa maadaama mucaaridkuna ka walaacsan yihiin doorashada qabsoomideedii iyo kala horreynteeda inaad kulantaan oo wadatasha ka samaysaan si arrimaha go-aaneed uga gaadhaan wixii soomaaliya uga gaadhan waa laga hortashadaa sharcigu baa lagu xaliya war waxaan nala soo gudboonada maxaanu yaalla doorashooyinka wixii loo joogo la qabta labada waa laisla ogolyahay wayse soo gaareen hawl ma laha iminka waxaanu bilaabaynaa oo dhaqaalaha iyaga iyo hawsheeda laftiya xisbiyada ururadii baa la bilaabaya hadday ururada horteed dhammaanayaan hadday dabeed dhammaanayaan waa caadi saddex xisbiya la raba inay soo baxaan marka ururada tartamaan marka labadii isku soo dhawaaday iyadana xal baa loo heli doonaa aan qaran oo aan dhibaato lahayn waagaag wadahadallada somalilan iyo soomaaliya in muddo ay socdeen waxyaaba la taaban karana badankooda xiliyo kala duwan bay hakad galeen xaggee wax ka qaldamiyeen halkay sartu ka qurantay amaba ay wax ka socon lahaa sartu waxay ka qurantay dadka imika xamar ka taliya wadahadal somaliland ma doonaya waayo waxaa arkaan inay wax walba haystaan oo waa la ixtiraafay iyagaa dowladda baa la yidhi marka waxay rabaanba inay hadan dee annagaa dowladdiina soo raaca dee iskaashi dowladdiina taa itiraafkiin annagaa itiraaf doona leeyahay haddaynu marka hore laba dowladood ahay inoo isu yimid oo soomaaliya la isku ogi jiray haddaynu dunno anagu taadaanu dhisnay haddii qoladii international qolada dowladaha caalamka waaweyneedinkaad siiyeen annaguna kayaga annagaa doonaan kala ammaan la-aanu ayay horta sheekada ku dhuntay marka haddii la leewa hadla idinkaa isku dowlad ahaaye inaad dee gar qaataan bay ahayd weli nin madax xamar joogo la miyaad maqashay laba dowlad isu yimid baanu ahay waa maya marka la iswey haddana gobol baa waxaad tihi maxaad u kala goynaysa dadka ma kala goyn kartaan annagaad xukununba way ka bilaabaa dee ha iska wataan dacwaddooda iyagu iyagu halkooda ah ha taagnaadaan innagaa laga rabaa somaliland inaan adduunkana ku qancina ictiraaf inaguna ismuujinno dad dowlada oo adduunku u baahan yahay oo waxqabsaynu nahay waaba intaasu maxaa nagaga yaala wanaaggu waxay dhahan waryaaraya laba dowlad baynu haddii aynu dunoonu safgaro weli maxaanu yaalla dee diido ka dhagaadkaade dee inna waynu ka dhagalaana warkooda iyagu way diidan soo malaha inna waa ka dhagalaana marka haddii wadahadaladii dib u bilaabmaan tusaalahaan oo kale xukuumaddan muddo imika xukuumaddan soomaaliya joogta dhowr jeer baydaan wax isla fahmi weydeen kulan mar jabuuti waad ku yeelateen haddii wax isbedelaan oo ama soomaaliya inteedii ka soo dhawaatay somalilan maxaa ka diyaara ma sii wadaysa horta somaliland waxay rabtaa wax kastoo jira inaad wadahadal ku dhamayso laakiin dee dadka waa hadal waa inuu isaguna wadahadal diyaar u yahay qof aan yuhuba wadahadal u haynin markaa nin baa i muuqata waan anaa ku xukuma oo la israafa waxbaynu ahaan jirna dad isgu dolahayd dee isnacsiin mayno markaa inagii qoladaasi dadka mashicikamaha in badan baa sheega aanu sheegka waxba saaro iyagaa dhibanoo gurigooda baahan laakiin intaa xamar ka talisaa iska dhagaraacda
ugu dambeyn madaxweyne haddaan ku weydiiyo su-aasha ugu dambaysa abaaro kala duwan baa soo noqnoqda somalilan haatan abaar baa jirta roobla-aan baa jira ka xukuumad ahaan ma jiraa qorshe aad samayseen ama tallaabooyin aad qaadeen maadaamaay soo noqnoqonayaan oo lagaga gaashaamanayo
de horta cimilada isbedesha abaartii way soo kordhay waana soo kordhaysaa markaa waxa dee nin walba inuu ka tashada annagu waanu ka diyaar garoona intaa qorshana waanu kaleha gurmudkaygana waad ka garataa imanka wixii aanu qabanay imanka caalamka weli ha-idaha la sheegaya u marar maayo wixii imanka hawsha aanu ku jiray inay naga soo gaareen wax naf loo weyn weli waxay ku maqan yihiin maxaa la idhahdaa waanu hubsanay farsamadii bay ku maqan yihin marka anagu kuwa dambana wixii dalka loo qaban lahaa ee biyo iyo dadka see laga yala waa ku foogana haddana da gurmudkayga waa u qaban anagoo somalilan dowladduna way dadaashay shicibkuna waa dadaalay ganacsataduna waa dadaashay anagoo isogol ayaa si fiican ugu gurmanay dee daatadana waa haysana waa keenaysa wabsaadida